garsooryaasha maxkamadda sare ee soomaaliya ayaa warqad ay soo saareen waxay ku sheegeen in maxkamadda sare ay diiday qaadidda dacwadda uu taliyii hore ee hay-adda sirdoonka nabadsugidda soomaaliya fahad yaasiin uu ka gudbiyey guddiga hirgelinta doorashooyinka heerka federaal ee ku saabsanayd kursiga eber siddeetan iyo lix ee doorashadiisu ay ka dhacday magaalada beledweyn kaasoo la sheegay in hore ugu guuleystay fahad yaasiin hase yeeshee qaabka loo maray guddiga hirgelinta doorashooyinka ay sheegeen inuu ahaa mid aan sax ahayn go-aankan ay ku saxiixinayeen guddoomiyaha maxkamadda sare baashe yuusuf axmed iyo garsoore cabdulcasiis maxamed yuusuf iyo garsoore saalax sheekh ibraahim dhiblaawe ayaa waxaa lagu sheegay in maxkamaddu ay aqbashay is-hortaaggii xafiiska gariiqaanka guud ee dowladda soomaaliya ku matalaya guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee heer federaal oo markaasi u istaagay arrintan oo uu ku sheegay in maxkamadda sare aysan awood u lahayn inay markaasi qaado cabashooyinka la xidhiira doorashooyinka dadban ee baarlamaanka koob iyo tobanaad maxamed colaad xasan ayaa go-aankan iyo sharciyadiisaba waxa uu ka wareystay gariiqaan doctor mukhtaar nuur abuukar ku-xigeenkii hore ee xiriirlaalyaha guud ee qaranka garsoorana ka soo noqday maxkamadda racfaanka ee soomaaliya maanta oo taariikhdu tahay bishii labaatanaad bishii afaraad qaraarka kasoo baxa waxaa weyaan qaraar maxkamadeed weye qaraarna sideeda waxaa weye waxaa laga hadlaa ikhtisaas ma u leedahay maxkamadda sare dacwadan ma geli kartaa mise ma geli karta taa ayay ahayd ujeedkii dood dheer kadib maxkamaddii waxay soo saartay inaysan ikhtisaas u lahayn inaysan geli karin dacwadan ay tahay dacwo oo aysan ikhtisaas ahaan u lahayn ama shuruuc ahayn waayo waxaa jira sharci uu soo baxay la yidhaahdo sharci number soddon oo ansixiyey golaha shacabka iyo aqalka sare oo intaba caddeynaya in doorashadan dadban aan loo qaadan karin hay-adaha sare ee ee maxkamadaha ama maxkamadaha ama maamulaha dowladda ay ku egtahay keliya inta dhigatay heshiiskan ama sharcigan uu ku salaysan yahay guddiga xalinta khilaafaadka guddiga heer federaal iyo maamul goboleedyada iyo ra-iisul wasaarahu gudoomiya horjoog ah intaas ayaa xaliskoodii ay tahay maxkamadihii wixii oo dhan way is wada wataan doodaas ayay ahayd sideedaba in guddigan dadban lagu ekeeyo wixii khilaaf ah inay ku xalistaan wixii habraaca hoose isla dhigtaan heshiisyadii ay ku heshiiyeen inay kaa gudagalaan dhinaca kale ee dacwadan u gudbiyey maxkamadda sare iyagu hadda maxaa u furan mar haddii maxkamaddii ugu sarreysay ay go-aankan qaadatay maxaa tallaabo sharciga oo u furan oy qaadi karaan sideedaba maxkamadda sare hadda qaraarka kasoo baxay wuxuu ahaa qaraar runtii aan racfaan loo qaadan karin qaraarkana ma ahayn dacwo la galay waxay ahayd ikhtisaaska ayaa laga hadlayay dhinaca kale uu fahad yaasiin xaaji daahir ama fahad daahir labada magac kiiba uu yahay ayaga waxaay ahayd tijaabo ay gelayeen ahayd inay bal maxkamadda sare ee jiriso go-aankii ahaa heer federaal heshiiskii heer federaal oo doorashada dadbaneed doorashada dadbaneed waxaa ka horeysa horta ikhtisaas ma u leedahay ma geli kartaa wey dacwada su-aasha su-aasha waxay noqotay inaysan geli karin qolyahano badan ayaa ka falcelshay waayo aragnimo u leh arrimaha sharciga iyo qaanuunka dalka beryahanan ayaa la falaqaynaya oo la tusay inaysan maxkamadda sare ikhtisaas u lahayn laakiin waxaa ahayd tijaabo ayay ahayd hadday suurtoobaysa inay go-aan usoo saaraan si uu asagana qayb ugu noqdo xildhibaanada cusub la dhaarinayo de taa waxay ahayd in haddii u suurtoobday ahayd de tiina waa waxa weye beryahanan ayaa hadalhayntii lagu wadahayo caalamka dhan aqoonyahanada abukaatooyinka dad shuruucda asal u leh intaba caddeeyeen inaysan maxkamadda aysan geli karin saaki dood dheer kadib ayaga dhexdooda isla falaqeeyeen ee ogaadeen inaysan ikhtisaas u lahayn inaysan geli karin dacwada sida ayay kusoo baxday go-aanka arrintan maxkamadda sare mar hadday go-aan ka gaartay ma jirtaa cid kale ama madax kale hadday noqon lahayd madaxweynaha hadday noqon lahayd cid kale oo mas-uuliyiinta sarsare oo dowladda ka tirsan oo go-aankan ka hor imaan karta sharci ahaan waxaa jirta xataa in laga diiday dhinacii fahad doorashada lalahaa kursiga oo ayaga ahaa nin la yidhaahdo khaalid gaabow maxkamadda sare wuxuu soo qortay warqad dhexgal ah in cabashada uu qayb ka noqdo dacwada qayb ka noqdo dhegeysiga qayb ka noqdo intaba waaba la diiday dacwadan waxay dacwo siyaasadaysan oo ay wateen gudoomiyaha maxkamadda sare iyo saalax ibraahim dhiblaabo oo ninkii ahaa fahad yaasiin meel ka wada shaqayn jireen aljasiira ka wada shaqayn jireen dee waxay ahayd hadday suurta joogaysa inay go-aan usoo saaraan laakiin tii way noqon weyday barasharka iyo iyo waxaa runtii aada u batay cabashada taagan aqoon-yahanada iyo dadka ku dheer culunta shuruucda marnaba aynaysan suurtoobeynin inay gasho dacwo ay ikhtisaas u leheen maxkamadda sare ee dalka dacwadan waxay dacwad siyaasadaysan aan arkaya qaabkii waxa ay u dhigeen waayo dacwada gargaqaanka guud wuxuu codsaday in la siiyo muddo laba cisho laba sitimaan afariyo shan iyo toban cisho uu qaanuunka siinayo tiina waa laga diiday oo afar labaatan saaca ayaa la siiyey laba maalmood gudahood inay kusoo jawaabaan taa keliya ayaa waxay duraysaa xeerka nidaamka garsoorka inoo yaalo waayo sharci wuxuu dhigayaa jawaab celintu waa in muddo la siiyaa ku filan inay kusoo celishaan tii iyadoo labada cisho la sugaya ayaa taleefono oo gargaqaanka kusoo qora qoraalkiisa in taleefon laga soo dabadiro oo laleeyahay soo dhaqso micnaheeda waxaad aragtaa saddex boqol iyo xoogaa xildhibaano ayaa soo baxeen cabashooyin badan ayaa taagan kii jabaari ayaa taagan kii waxaa taagan muudey waxaa taagan xuseen carab ciise dacwooyin badan ayaa taagan kii fahad keliya in lagala soo baxo asaga keliya la daneeyo maalmo keliya loo qabto shuruucda la baalmaro dacwo ay ikhtisaas u lehen inay maxkamadda gasho oo isku dayda inay go-aan ka soo saarto waxyaale waxay ahayd runtii isku day ayuu ahaa oo maxkamadda sarrabta inay isku daydo inay siiso go-aan uu fahad qayb kaga noqdo xildhibaanada kow iyo tobanaad ee dalka jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed tiina way suurtoobi weyday maadaama runtii cabashooyinka aada u batay aqoon-yahanada iyo dadka ku dheeray culunta shuruucda dalka wadanka waxaad aragtaa muddo shan sano ayaa gudoomiyaha maxkamadda sare iyo madaxweynaha muddaxileedkii dhammaaday ayaa xafiiska wada joogeen weli maysan gelin dacwo maamul eh waxa dhacaya dalka ka dhacayay waxaa cabashooyin taagnaa hadday noqoto ikraam tahliil hadday noqoto cabdiraxmaan cabdishakuur cabashadiisii hadday noqoto dhibaatooyinka badnaa dalka ka dhaceen marnaba meelna laguma marnaba maysan gelin dacwo maamul eh tan keliya ayaa la daneynaya oo ahaa fahad ayaa siin xaaji daahir oo asaga ikhtisaas gooni loo sameynaya sbeshal eh waayo waxaa laisweydiin ee mudan ay tahay sabab intaan dastuurka inta jeer la jebiyey inta qaanuun la jebiyey inta dembi dalka ka dhacay waayo maxkamadda sare awood bay u leedahay dacwo maamul ahaan maxaa hortaagnaay xeraalihii guud maxaa hortaagnaay waayo arrintan fahad keliya ay noqoto in maxkamadda sidii rabto inay ugu shaqayso tanna cabashooyinkan badan markay yimaadeen ayay yara dib u dhigeenmahe de wayse col siin lahayn waa arrin calam su-aal taagan oo isweydiis u baahan
kaasi waxa uu ahaa garyaqaan mukhtaar nuur abuukar ku-xigeenkii hore ee xeeralaaliyaha guud ee qaranka soomaaliya garsoorana ka soo noqday maxkamadda racfaanka isagoo muqdisho jooga ayuu u warramayey maxamed colaad xasan halkaad ka dhegeysanayseenna waa v o a